oga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha noofembarna waa labiyo labaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidle nuur iyo sahre cabdi axmed
nin baa soo weeraray oo jidka socda magaciisu weydiiyey marka hore kadibna muslimaat muslimaataad yidhi ha ayuu yidhi magacii u sheegay kadibna wuu kusoo booda dhulkuu dhigay oo madiyo la soo baxay u dhuftay kadib markii labaad si fiican buu isku baaciyey waxay ka gashay naaska midig hoostiisa iyo kilkilada kaasi waxa uu ahaa aabbe wiilkiisa lagu dhaawacay dalka norway kadib markii nin midi wato uu u aqoonsaday inuu muslim yahay codkiisana wuxuu qayb ka yahay warbixin aannu ku eegayno xaaladda dalkaasi faransiiska kadib weerarkii ka dhacay isbuucii tegey waxaa kaloo aad idaacaddeennan ku maqli doontaan guddoomiyaha gobolka gado maxamed cabdi kaliil oo ka jawaabay waraysi uu v o eeda siiyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland sidoo kale waxaan idiin haynaa socdaalka keeri ee bariga dhexoo maanta bilaabanaya iyo qodobo kale balse marka hore warkii dunida ciidamo xooggan oo aad u hubaysan ayaa ilaalinaya waddooyinka iyo goobaha laga raaco tareenada dalka biljimka tan iyo habeennimadii xalay oo sabti ahayd iyadoo dowladduna ay uga digta dadka khatarta ah in ay ka dhici karaan dalkaasi weeraradii ka dhacay faransiiska oo kale kaasoo ku dhinteen boqol iyo soddon qof ku dhowaad boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen toddoba cisho ka hor ra-iisul wasaare charles makeel ayaa waxa uu sheegay in heerka feejignaanta ee dalkiisa kor loo qaaday kaasoo muujinaya inay jirto khatar weyn oo adagoo degdega kuna qotonto warbixino xaqiiqa oo dowladdu ay heshay waxaa jirta khatarta ah inay dhici karto weerar dhowr ah oo ay ka geysan karaan kooxaha hubaysan ayuu yidhi goobaha dadku ay ku badan yihiin iyagoo sito qoryo iyo walxaha qarxa madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa cambaareeyey waxa uu ugu yeedhay weerar argagixiso oo lagu qaaday hoteelkii radison blue ee magaalada bamako ee dalka maali oo ay ku dhinteen ugu yaraan koob iyo labaatan qof madaxweyne barack obama ayaa hadalkan ka sheegay shirkii ay dalka maleysiya ku lahaayeen wadamada kulaala badweynta basifiga waxaanu intaasi ku daray in xulufada maraykanka iyo saaxiibadiisu ay ka go-an tahay ilaalinta muwaadiniintooda islamarkaasina ay meesha ka saari doonaan fikradaha nacaybka ku dhisan ee ay argagixisadu shidaalka ka dhigato islamarkaana xididada ay u saari doonaan shabakadaha argagixisada ra-iisul wasaaraha dalka maleeshiya najiib rasaaq ayaa sabtidii shalay ahayd wuxuu ugu yeeray dalalka kale ee la wadaaga qaaradda eeshiya dhigagiisa halkaasi inay u midoobaan la dagaalanka kooxaha argagixisada markii uu furmay shirkii toddobiyo labaatanaad ee aasiyan summit ayaa isagoo hogaaminayo shirkaasi waxa uu sheegay hogaamiyaha maleeshiya in ay tahay muhiim in dadku ay u midoobaan islamarkaasina ay ka hortagaan kooxaha argagixisada ee muslimiinta iyagu mayalka adag ee weerada geysanaya isagoo markaasi soo qaatay weeradii ugu dambeeyey ka dhacay faransiiska iyo iyo meelo kale waxa uuna sheegay kuwa geysanaya falalkaasi cadowtooyo ee haddana fulaynimadu ay ku dheehan tahay inaysan ahayn kuwo matala diin ama dad gaara islamarkaasina ay tahay in si guud looga wada hortago
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad wararkaasi kala socotaanna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington weeraradii dhowaantan lagu qaaday dalka faransiiska ayaa wax badan waxa ay wax ka bedeleen nolosha wadamada yurub ciidamada ammaanka ee dalka faransiiska ayaa baaritaano xoogan waxa ay ku hayaan dadka muslimiinta ah ee ku sugan dalkaasi muslimiinta ku nool magaalada baris ayaa waxa ay sheegeen in maalintii jimcihii xilligii salaada jimcaha kadib ay la kulmeen baaritaano xaddhaafa sidoo kalena wadamada yurub qaarkood ayaa waxa ay ku baaqayaan in la adkeeyo isku socodka dadka dalalkaasi gudba iyadoo dalalka skandinavianka laysku yiraahdana laga soo sheegayo dad caraysan oo weerare u geysanaya dad muslimiina haddaba warbixinta amuurtaasi ku salaysan oo meelo kala duwan aynu ka eegna ayaa saare cidla nuur ay noo soo diyaarisay iyada ayaana soo jeedinaysa masaajidka ugu weyn magaalada baariis ee xarunta dalka faransiiska ayaa ciidamo tiro badan lasoo tubay maalintii jimcihii waxaanay baadhayeen dhammaan dadka gelaya iyo waxa ay sitaan dadkii salaada jimcaha soo tukanayana waxay sheegeen inaanay baadhitaan noocan oo kalea hore ula kulmin sida uu v o e da u sheegay samuel sotare oo lix iyo labaatan jira kana mid ahaa dadkii ku sugnaa masaajidka Bien sûr, c'est c'est même important. C'est même, je, je dirais même que c'est même.
wuxuu yidhi muslimka waxa u taalla hawl ah inay muujiyaan inaanay islaamku wax luga ku lahayn argagixisada muslimka isagoo kale ahina ay dhibanayaal u yihiin argagixisada si la mida sida dadka kale ee aan muslimka ahaynba sidoo kale naseera amalaal oo da-deedu tahay sagaal iyo konton jir asal ahaana ka soo jeeda dalka algeria muddo dheerna ku noolayd faransiiska ayaa salaadii jimcaha kadib ku dhawaaqaysay muslimiintu waa inay isu taagaan nabadgelyada Vive la France, vive la paix et vive les musulmans.
waxaanu la jirnaa nabadgelyada waxaanu la jirnaa faranse faranse ha noolaato muslimiintuna ha noolaadaan geesta kale labaiyo labaatanka wadan ee ku jira midowda yurub ayaa isugu yimi shir deg dega oo ay magaalada brussels ku yeesheen waxaanay soo saareen qaraaro lagu xoojinayo ammaanka xuduudaha dalalkaasi iyo kuwa deriska la ah waxay isla qaateen in aad loo baadho dadka socotada ah iyo dhukumentiyada ay sitaan lana hubiyo ujeeddada socdaalkooda iyadoo awal hore ay sahlanayd sida la isaga goosho wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska benard kasaneef oo ka qayb gelayay kulanka wasiirada cadaaladda iyo arrimaha gudaha ee midowda yurub ayaa ku baaqay inay lama huraan tahay ilaalinta ammaanka dadka reer Le yurub renforcement des contrôles aux frontières extérieures, encore wuxuu davantage au yidhi in la regard de la adkeeyo menace xuduudaha terroriste élevée que dibadda nous si connaissons, gaar ahna est isha loogu hayo indispensable à la khatarta protection des argagixisadu citoyens waa lagama maarmaan in la sugo ammaanka muwaadiniinta reer yurub dareenka laga qabo argagixisadu kuma koobna oo keliya qorshayaasha lagu sugayo ammaanka ee ay saraakiisha dowladuhu ku howlan yihiin waxaa sidoo kale jira dad cadhaysan oo isku dayaya inay ka aargutaan dadka muslimka ah oo ay u arkayaan inay qayb ka yihiin weerarada is- nidaaminta cabdirasaaq maxamed xuseen oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku koray dalka norway ayaa ka mid a dadka dhibaatada kala kulmay dadka caddaanka ah ee ka cadhooday weeraradii ka dhacay baariis sida uu v o eda u sheegay maxamed xuseen macalin oo ah aabbaha dhalay wiilkaasi yaaka magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq kow iyo labaatan jir weeyaan Eh, arrintan waxay dhacday maalintii isniinta ahayd nin baa soo weeraray soo jidka socda magaciisu weydiiyey marka hore kadibna muslim maata uu yidhi Eh, ha ayuu yidhi magacii u sheegay kadibna waa kusoo booda dhulkuu dhigay oo madiyo lasoo baxay u dhuftay laakiin si fiican u geli weysay kadib markii labaad eh, si fiican buu isku baaciyey oo waxay ka gashay naaska midig hoostiisa iyo kilkilada kadib markuu intaas eh, ninkii gaarsiiyey ayuu wuxuu ku yidhi eh, ma xasuusataa waxa baariis ka dhacay Eh, sida uu yarka noo sheegay ma xasuusta wax baariiska ka dhacay Eh, muslin xun ayaa tahay ama shaydaan muslin ayaa tahay waxaas ayuu ku yiri dhiig fa- badanna wuu wuu ka soo daatay oo gudahana dhiig badana ku furmay sanbabkana wax yar oo aada u weyneyn ayaa gaari dhawaa yar Eh, sida daktarka noo sheegane neerfaha eh, garabka isku hahaya ayaa dhaawac weyn gaaray oo biraa lagu rakibay oo gudaha looga rakibay operation xoog lahaa lagu sameeyey laakiin nafsiyan waxa gaaray oo moralkiisa iyo aada ayay u tala badan yihiin Eh, ilaa iyo hadda maanta daktarka gaarka oo psychologa ama nafsiga la yidhaahdo eh, maalin kasta uu la kulmaa wixii ayuu kaga naxsan yahay naxtin iyo argagax ay ahaan yuha ninkan markaa inanka weeraray ninkan markuu ka sheekeeyey wuxuu ku sifeeyey nin norweji ah oo cad oo buluug ah ilaa iyo haddana eh, booliiska eh, ku daba jiraan wadamo badan oo yurub ka mid ah ayay dadka islaamka ah soo food saartay cabsi la mida taasi oo ay ka qabaan dadka rayidka ah ee ka gadoodsan inay cadho kula dhacaan iyaga oo badi dadkaasina aanay dib ugu noqon karin wadamadii ay ka soo qaxeen cabsi ay ka qabaan ururada hubaysan ee markii horeba ay ka soo carareen daraaddood maxamed xaaji maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo amniga dunida ayaan weydiiyey culayska ay ururada xagjirka ahi ku hayaan dadka muslimka ah waxay sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii hadda labada kun iyo shan iyo tobanka tirada lama haya qiyaasta saxda hadda sanadkii wuu dhammaan laakiin labadii kun iyo afar iyo tobankaynu soo dhaafnay ilaa iyo saddex iyo soddon kun oo qof oo muslimiina ayay dileen qolada argagixisadu haddana islaamkii halkan ku noolaa inay dhibaata la kulantay oo dadkii ay la noolaayeen dhibaata kaga timidna waxa weeyaan waxay mas-uuliyaddeeda qaybta ugu weyn ay leeyihiin qolada halkaa ama qaraxyada ka abaabulaya ama dhibaatooyinka keenaya sidoo kale dadka qaxootiga ah ee ka barakacaya dagaalada ka socda siiriya oo hore wadamo badan oo caalamka ah ka helay soo dhoweyn iyo dabacsanaan ayaa haatan qaraxyadii baariis kadib ku hungoobay filashadoodii waxayse isweydiintu tahay dadka weerarada ismiidaaminta ah ka geysta wadamada galbeedku ma waxay la socdaan qaxootiga waa kan mar kale maxamed xaaji maxamuud oo ku sugan dalka britain dadka inta badan qaraxyada ka geysta wadamada galbeedku waxa weeyaan dad ee, halkan ama ku dhashay ama ku koray ee, inta badan dadkaasaa noqdo oo dhinaca lagu soo tababara weliba gaar ahaan intan qadiyadan syria iyo ay bilaabantay qoladan isilka la yidhaahdo ee, waxaa dhacday dad yow fara badan inay duufsadeen oo dhinaca intay tegeen marka dadkani inta badan maaha kuwa qaxoontiga la socda qaxoontiguna maaha ka dhibaatada wada niman halkan joogay oo halkan ku koray oo ama cadaadis kala kulmay iskuulaadka iyo shaqooyinka iyo waxaa kala kulmay ayaabay inta badan ay marka dib loogu noqdo ay hawshu taallaaye ma aha eh, inay iyagu halkan intay soo galaan ay dabeetna qaraxyo ka dhegeysanayaan ma aha dadka soomaalida ayaa ka mida kuwa cadaadiska kala kulmo wadamada ay u qaxeen kadib marka ay al-shabaab weeraro dhowra ka geysato dalalka ay soomaalidu u qaxday waxaa culayska dareema qaxootiga ganacsatada iyo dadka ku nool magaalooyinka ee waxbarasho amaba siyaabo kale u jooga dalalkaasi oo mar kasta oo ay wax dhacaan loo aaneeyo inay ka mid yihiin al-shabaab aad iyo aad bay u mahadsantahay sahre cidla nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysay
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o e washington intiina idaacadaha iyagii hore dhegaysatay waxaanu toddobaadkan sii daynay waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka jubbaland cabdilaahi ismaaciil farataag oo uu ku sheegay in lasoo afjaray khilaaf siyaasadeed oo muddo ka dhex oognaa siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka gado iyo maamulka jubbaland haatanna ay socdaan dadaallo lagu doonayo in la dhammaystiro dib u heshiisiin ka dhacda gobolkaasi gada waraysigaasi kadib waxaa v o eeda soo gaadhayey hadalhaynta heshiiskaasi uu fartaag sheegay haddaba waxaa v o eeda la soo xidhiidhay guddoomiyaha gobolka gado maxamed cabdi kaliil oo isagu duray waraysigii uu madaxweyne ku-xigeenka jubbaland siiyey v o eeda maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa weydiiyey sida uu u arko heshiisyadaasi uu fartaag sheegay in laga gaadhay gobolka gado waxaan ku heshiinay ma jirin mana aanna wada hadlin wax isbedel ah oo ama heshiis ku yimid ama hab kale ku yimid oo gobolka ka dhacayna ma jiro been intaa la eg warbaahinta laga daaya laga sii daayo oo qof mas-uul sheeganayaa uu muxuu ahaa sheegtana waa wax foxshi ah haddaad dib niyo- noo yara xasuusiso dabcan murankan maaha mid cusub wuu soo jiitamayey muddo badan buu soo jiitamayey bal waxa ugu weyn ee murankan uu salka ku hayay haddaad soo koobto oo aan muxuu ahaa gobolka iyo maamulka gobolka iyo maamulka juba oo kumeel gaarka ahaa waxay wadaageen rabi qoraalkii adisababa agaraminti baynu wadagnay qodobka sideedaad baa qayaxayay maamulka gobolka inuu sidiisa u jiraahaya waxna aysan ku dari karin waxna ka bedeli karin ilaa muddadaa labada sano ah laguna dul shaqeeyo qoraalkaas muddadaa markay dhamaatana in muxuu ahaa la xaqiijiyo wixii soo qabsoomay iyo waxaan soo qabsoomin markaana loo gudbo maamul wadaag ah oo la wada leeyahay lana dhamaystiro dib u heshiisiinadii oo qaybsigana loo ayadoo la raacaya nidaamka ee maamul usamaynta iyo jallenjiga jubbooyinka ka jiray intaba ee halkaa lagu soo afjarahayo annagu wadadii baan haynaa qoladii maamulka jubbaland kumeel gaarka ahayd muxuu ahaa bishii toddobaad afarteedii baa waxaynu isugu tagnay shir doolow waxaan ku heshiinay qodobo shan ah ee waktigaa isaga ah wixii ka dambeeyey inaanu muxuu ahaa siyaasadihii ku kala aragtida ahaa jubbaland inay ku midoobaan dowlad goboleed iyo maamul ay u dhan yihiin ay wadaagaan qodob hebel qodob hebel qodob hebel bay ahayd markaanu ku heshiinay labaatan daqiiqo kadib ayaa waxay ku tallaabsadeen khilaafkan waxyaabaha dhaliyo waxay yidhahdeen waxaanu bedelnay maamulkii gobolka annagoo sharciga raacayna maxaa yeelay cid kastaa waxaa ka weyn sharciga waxaynu nuri awood umala hidayn iyo sharci waktigii aynu wax wadaagi lahaynba ma ina gaarin oo waa meeshaan u soconoon muxuu ahaa heshiisyada ka gaarnay arrinka soo noqnoqonaya kaasuu ahaa waa waa gartay ee khilaafkan waxa uu ku salaysan yahay waxaa weeye awood qaybsiga maamulka jubbaland dalkaanu federaal weeye constitution ama dastuur buu leeyahay marshallow iyo magacaabis ma aha ma tilmaamaya wuxuu tilmaamayaa in uu ka yimaado hoos ee uu kor u socdo maamulka bulshadu ciddii hoggaan u ah waxay ku hogaaminaysaa waxa sharciga dalka uu qabo cidda lagu bedelaya ama isbedelaysana waxay muxuu ahaa lagu bedelayaa oo cidda timaada ay kula shaqaynaysaa sharci iyo doorasho iyo sanduuq in la dhiga waa gartay haddaan hadalkaagan ku saabsan in khilaafkan uu salka ku hayo guddoomiyenimadaada aan tixraacno adigu waxaa hore kuu magacaabay dowladda federaalka ah waxaase xilka kaa qaaday maamulka jubba oo gedana ay hoos timaado dowladda soomaaliya ma ka wada hadasheen mowqifka ay ka taagan tahay guddoomiyennimadaada gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waa ka wada hadalnay walaale anigu gobolkan xilliga dowladda muxuu ahaa ee federaalka ee soomaaliyeed ay muxuu ahaa maamulkayaga dib u aqoonsanaysay maamul jira oo shaqeynayo doorasho ku yimid baan ahayn xog ururin kadib waxay aqbashay maamulka isaga ahaa inuu sii shaqeeyo dib uxoreyntana uu dhamaystiro waktiga ugu dambaysa oo dagaanada ugu dambeeya la qabtana uu u diyaariyay dadka doorasho saas ayay ahayd waxaa kale oo dowladda federaalka ah ogeyd ama mas-uulba ka ahayd heshiiska kumeelgaarka ee labada sane ee maamulka juba iyo maamulka gobolka waxa baadihinayay oo muxuu ahaa qoray oo sharcigaasi labadana labadanada dhanba lagu matalahayana waxay ahayd dowladda federaalka ah waxa la isku haystana ma ahan guddoominamadeyda oo keliya waa marooqsi ee khilaafka iyo jaalanjiga ka jiray jubbooyinka ku salaysan lagu afduubahaya dadka jubbooyinka aniguna waxaaba suuragal ah inaan u diyaarsanahay xilkaan hay mid ka weyn inaan qabto waa haddii ay muxuu ahaa bulshadu aan ka kasbado waxaan diidanahay waxa weye waxaan sharci ahayn in lagu maamulo bulshada oo lagu hogaamiyo wey waxa aan diidanahay haddaan ku noqono fartaag madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland oo aad ku celcelisay magaciisa isaga keligii maaha wuxuu leeyahay generaal cabdulqaadir sheekh cali diini oo isna gobolka kasoo jeeda wasiirka gaashaandhigga ayaa hawshan dib u heshiisiinta wax ka waday waxay ka hadlayaanna waa dib u heshiisiin iyo nabad la gaaro oo inta dhiman la dhammaystiro maxaa ku jaban haddii waxa laga hadlaya ay tahay dib u heshiisiin iyo nabad cabdiqaadir sheekh cali diini ma aha wasiirka arrimaha gudaha waa wasiirka gaashaandhigga ma aha ugaaska beesha muxuu ahaa sade ma aha ama beelaha muxuu ahaa jubbooyinka dhaqanka dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha roolka kule ma aha ma ahan maamulada hogaaminta dalka iyo dib uxoreynta ay dadku u egmadeen oo maamulahay ka mid ma aha dhaqan iyo siyaasadba waxa uu ka mid yahay dowladda federaalka waana wasiirka gaashaandhigga wasiirka anagu wuu noo yimid waxa uu nagu yiri dadweynihii iyo maamulkii iyo xildhibaano federaalka kasoo jeeda iyo rag siyaasiyin ah buu la kulmay oo boqolaal ah buu la kulmay markii waxaa khilaafka uu ka taagan yahay ee uu wado fartaag iyo garuubkiisa ee uu arkay dhankooda dhanka kalena uu arkay waxa uu soo dhaweeyey in sharciga iyo nidaamka uu muxuu ahaa inagu ku taagannahay buu noo sheegay haddee wixii intaa ka baxsan oo kale oo uu fartaag u carabaabahay malaha waa wax isaga iyo muxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga iyo fartaaga ay isku og yihiin oo gaar awey waxa iyaga ahna haddee wax mugdi ku jira ummadda laguma hogaamin karo waa shaksiyaad rabita kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka gedo maxamed cabdi kaliil oo u waramayey wariyaha v o weda maxamed colaad xasan oo washington jooga
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal dowladda soomaaliya ayaa shalay oo sabti ahayd magaalada muqdisho waxa ay ka furtay shir lagu eegayo sharciyada xisbiyada siyaasadda soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha oo shirkan furtay ayaa waxa ay doonaysaa inay dadka kala tashato hindisa sharciyeedka xisbiyada siyaasadda ka hor intaanu baarlamaanka ansixinin haddaba maxay tahay aragtida ay ka qabaan qaar ka mida ururada siyaasadda ee soomaaliya ka jira arinkan sidayse u arkaan ujeedada dowladda ee ah in la ansixiyo ka hor inta aanan la gaarin doorashada la qaban doono sida la sheegay sanadka waxaana arinkaasi ka waraystay xildhibaan salaad cali jeelle oo ah gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda ee soomaaliya ka jira ugu horeyntiina waxaan weydiiyey bal aragtidooda dhankooda inay ka warramaan horta sahr aada iyo aadaan kuu salaama v o eda iyo kulliba shaqaalaheedana waan salaamayaa annaga hindisa sharciyeedkan waxaad og tahay labadii sano oo ugu dambaysay ayaan ololeynay in axsaabta la hirgeliyo oo la meel mariyo barlamaankana mar hore hawshaan qabtay laakiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumadda dib u soo ceshatay marka hadda waxaan u aragna marka inay hadda barasharka jira iyo taageerada soomaalida oo ka heesta nidaamka axsaabta badan iyo dastuurka waxauahay jamhuuriyadda federaalka qodobkiisa koowaad amba cutubkiisa koowaad qodobkiisa koowaad oo baaqa jamhuuriyadda ka hadlaya oo multi party system waxa la yidhaahdo la qaato qaabka Banaanka axsaabta badan.
inay marka u muuqatay inay arrintan marka lagama maarmaan ay tahay meel loo dhaafi karana aysan jirin inay hadda xukuumaddu garwaaqsata saasaan u aragnaa Een, ayna nala ogolaa doonto in la dedejiyo een, nidaamka axsaabtana dalkan laga hirgeliyo saasaan rajeeyeynaa waaya oo aan Waa aan, garta.
aan ku talinaynaa oon ka rajeeyeynaa waayahay hadda ballanqaad unbaa la sheegay ee bisha diseembar ee soo socota haddii lacalla ay dhici weyso maxaa dhici kara Een, marnaba annagu ma aqbali doono haddaan axsaabta siyaasadeed nahay nidaamka qabaliga oo afar dhibic shan oo muddo badan ummadan lagu soo ragaadiyey Een, axsaabta shuruucda annagoo u eegayna dastuurka saacidaada uuna saacidayo marna ma aqbali doono nidaam four point five in wax lagu soo xulo maxaa yeelay shuruuc loo heli maayo maxaa yeelay two thousand two alifkiyaa lagu soo afjaray garowa one garowa two iyo gaalkacyo three aa lagu soo afjaray marka ummadda soomaaliyeed waxay commitmenti ku gashay two thousand waxuu ahay een, two alifkii in nidaamka axsaabta badan loo gudbo marka sharci darana hadda cid wax ku hogaami karta male annaga marka sharciga annagoo isku hadlayhayno ku tiirsan iyo rabitaanka shacbiga soomaaliyeed meel loogala naqan kara male mana aqbali doono wax qabiil lagu soo dhisa waayahay waan gartay bal waxaad dhinaca kale marka iiga warantaa een maxaad u malaynaysaa inay doorashadu noqon karto inay ku dhici karto waayo ee, qaar ka mida maamul goboleedyada ayaa durbaba waxay u codeynayaan in hanaankii four point five-ka lagu soo xiro maadaama gobolada qaarkood laga yaabo maamul goboleedyada ay hoos yimaadaan inaysan gacanta ugu jirin ama al-shabaab ay joogaan ama ay adag tahayba in xilligan weli si rasmiya soomaaliya ay doorasha uga dhacdo een, hal cod iyo hal qofa marka adinku maxaad ku talinaysaan waxaan soo jeedinay aadaad u mahadsantaa waa su-aal wanaagsan waxaan soo jeedinay saadka warqabtaba tira koobkii u n-ka ayaa two thousand two fourteenki ama laba kun afar iyo tobankii ay soo saareen een, qiyaas tira koob tirakoob qiyaas ku dhisan kaasoo gobol sideed iyo tobanka gobol laga qaaday bubalationkii la sheegay een, arrintaas marka idoo laga faa'iidaysanayo bubalationka gobol walba qaabka electoral election la yidhaahdo ayaa marka lagu dooro karaa oo doorasho lagu geli karaa waana soo bandhignay idoo qoraala een, beesha caalamkana waa u gudbinay dowladda madaxdeeda sare sida madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarahana waa siinay beesha caalamkana waa siinay een, qaramada midoobay ay ugu horeysa iyo urur goboleedka igad iyo wadamada deeqda bixiya marka tirakoobkii qiyaasta ahaa ee u n-ka uu sameeyey laba kun afar iyo toban ayaa lo doorasho lagu geli karaa kaasoo sideed iyo tobanka gobol iyo mataqaanaa degmooyinkiisa ka dhici kara marka annaga taladaasaan soo jeedinay waana rajeeyeynaa haddii nidaamka axsaabta hadda la hirgeliyo in marka doorasho laga geli karo qaab oo electoral election loo yaqaano maraykankaba ka dhacda arrimahaasaan annaga soo jeedinay Een, waana nooc looga gudbi kara mar haddii ay golaha ammaanka ay soo jeediyeen ay iyagu ku darsi iyo waxyaabihii markii hore caqabada ahaayo dowladdu waxaad og tahay inay qorsheyihiisa inay inay ku darsato laakiin qodobka laba labo saddex labo oo oo tirsigiisa tirsigiisa la yidhaahdo oo qaram oo golaha ammaanka ay soo saareen ayaa arrintaas mataqaanaa een, gaashaanka ku dhiftay oo arrintaas hor istaagay marka waa tahay mar had Een, hadalhaynta ugu badani haatan waxa ay tahay in ku darsasho laga yaabo dowladda haatan jirto inay damacsan tahay sidaasi adinka ma idiin muuqdaa mise doorashaa dhacaysaad leedahay nooma muuqato taasi annaga een, een, markii horey dowladdu isku isku dayda laakiin hadda uma suuragelayso maxaa yeelay shacbiga soomaaliyeed waxay u diyaargaroobeen inay mataqaanaa doorasha dhacdo saasayna ayna ku qasbantaha dowladdu marka taas ka baqi mayno hadda kaasi waxa uu ahaa salaad cali jeelle oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho iigu waramayey
subax wanaagsan dhegaystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa u safraya bariga dhexe xaddan maanta ah isaga oo wada dadaaladii nabadeed ee xalka siyaasadeed loogu raadinayey bariga dhexe waxaa sidoo kale uu kala xaajoonayaa dhinacyada rabshadaha sii labalaxaadsanaya ee u dhexeeya israa'iil iyo falastiin kulankan ayaa wuxuu noqonayaa midkii ugu horreeyey ee muddo sannad ah uu ku booqdo israa'iil master kerry sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa mas-uuliyiin kala duwan wariyaha v o eda bam dokins ayaa warbixintan inoo diyaarisay sahra cabdi axmed ayaana soo jeedinaysa xogaya keere ayaa ku noqonaya booqashada uu ku tegayo waddamada isutaga imaaraadka carabta tani waxa ay qayb ka tahay dadaalada la doonayo in xal loogu sameeyo suuriya iyo taageerada loo muujinayo dadka reer suuriya kadib kulankii ka dhacay magaalada vienna si markaasi loogu helo xal siyaasadeed waddankaasi mushkiladihiisa ahmiyadda ugu horreysa ayaa waxa ay sheegeen kooxda xaldoonka ah inay tahay habka ugu habboon ee lagu heli karo xal dalkaasi kooxdiisa mucaaradka ah qudhooda la isugu geeya iyo dowladdaba xogaye john kerry ayaa waxa uu yidhi waxaan haatan joognaa meel ay mucaaradku isugu imaanayaan si ay markaasi u doortaan dadka iyagu u matalaya heshiisyada diiradda labaad ayaa ah iyadoo la doonayo in xal loo raadiyo mushkiladda isis isutagga imaaraadka carabta ayaa waxa uu qayb ka yahay dalalka taageeraya isbahaysiga dagaalka kula jira isis ee ka socda suuriya socdaalka keri ee israa'il ayaa imaanaya kadib markii magaalada tan washington uu booqasho ku soo gaaray ra-iisul wasaaraha dalka israa'il benjamin netanyahu oo wadahadal la qaatay madaxweynaha dalka maraykanka barack obama labada dal ayaa waxay isku dayaan inay dib u habeen ku sameeyaan ciidamada kadib markii ay si weyn u mucaarada israa'il heshiiskii nukliyeerka ee iiraan oo maraykanku uu la galay dalkaasi ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa waxa uu yidhi marka ugu horreysa ku giijiya cagta iiraan dabka xaqiijiyana inay ku taagan yihiin waajibaadkooda qodobka labaadna ha joojiyaan gardarrada iyo daandaansiga ay ka wadaan gobolka qodobka saddexaad ayaa ah in hoos loo dhigayo xaaladaha sii holcaya ee mushkiladda u dhexaysa israa'iil iyo falastiin kaasoo sababay dhimashada in ka badan siddeetan falastiiniyiina iyo ugu yaraan shan iyo toban ciidamada askarta labadii bilood ee ugu dambeysay qaar ka mid a dadka wax ka faallooda ayaa waxa ay qabaan in tani ay noqonayso keri waxa ugu adag marka uu qaadanayo amar qoto dheer eljenli waxa uu ka tirsan yahay macadka brunkanis institute xaqiiqada ayaa ah in dowladda maraykanku ay haysato inta ugu yara fikirka ah in labada dhinacba ay saameyn ku yeelan karto runtii dhanka israa'il way yar tahay laakiinse waxaa taasi aad uga sii yar saameynta hoggaanka falastiiniyiinta maraykanku uu ku leeyahay laakiinse falanqeeye khaalid eljindi ayaa waxa uu intaasi ku daray in iyadoo israa'iil iyo maamulka maraykanka aysan isjecleen haddana waxa isu soo jiidaya ee tahay in ay sii wadaan wada shaqayn ku qotontaa dhowr arrimood sahre cabdi axmed ayaa inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha v o eda bam dokins ayaa inoo diyaarisay haatanna ku soo dhowaada codadkii salaad maxamed shardi salaa derbi iyo xalime khaliif moqol
guud ahaana idaacaddeenii subaxnimo waa naga intaa intaaynu mar kale hawada ku kulmayno waa sahre cabdi axmed iyo sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.